halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maantoo sabtiya waa lix iyo labaatanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin carruur ay hayso nafaqadaro oo lagu soo sheegayo in laga keenayo dhulka miyiga ah ee duleedada magaalada beledweyne waxaan kaloo idiin haynaa dad ku jira iyaguna xero barakac oo ku taalla deegaanka weydow oo duleedka magaalada muqdisho ah oo xaaladooda nololeed laga dayrinayo sidoo kale waxaan idiin haynaa hay-adda seef dajildareen oo xeryaha dhadhaab ka hirgelisay goob carruuraha waxbarashada ka haray lagu kobciyo barnaamijkeennii codka dhegaystaha iyo barnaamijkeennii beeraha anigoo maxamed xasan ayaa barnaamijka idiin soo saaray aanse ku horrayna warkeennii oo ay maanta inoo akhrido leyla cabdi maxamed
hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in dowladda soomaaliya ay kala shaqaynayaan sidii loo hagaajin lahaa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka iyada oo hooyooyin iyo carruur soomaaliyeed ay ku adag tahay helitaanka adeegyada caafimaadka aas-aasiga ah warbixintu waxa ay sheegaysaa in labiyo tobanka haween ah ee soomaaliya ku nool ay mid ka mid ah iyada oo uur leh dhimato iyada oo sababsanaysa dhiigbax ku dhaca helitaan la-aanta adeega caafimaad iyo sidoo kale inaysan jirin habab rasmi ah oo loola tacaalo xaaladaha adag ee ka dhasha foosha sida uu sheegayo dhaktar gulaam bobal oo ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ee soomaaliya waxay hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya isla garteen in la helo shaqaalo tababaran oo gaara goobaha caafimaad si wax looga qabto dhibaatooyinkan kumanaan qof oo shacab ah ayaa ka firxanaya dooxo ku taala waddanka siiriya dooxadan oo ah goobtii ugu dambeysay ee ururka isis ay gacanta ku hayaan gudaha dalka siiriya ayaa waxaa laba jiho kaga soo dhowaanaya ciidamada dowladda iyo kooxaha kurdiyiinta ee siiriya labadii maalmood ee lasoo dhaafay dad gaaraya shan kun oo qof ayaa gaaray duleedka webiga ofriig sida ay sheegayso warbixin ay soo saareen guddiga xuquuqda aadanaha ee waddanka siiriya oo fadhigoodu yahay waddanka ingiriiska hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaalada gobolkaas ka socda bilihii lasoo dhaafay ay ku barakaceen shan iyo labaatan kun oo qof dadkaas oo daadsan dhul cidlo ah oo aan haysan hooy cunno iyo biyo warkii oo dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib kaga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka radio ergo dot o r g aan markan dib idinkugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed xasan
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
howlwadeennada caafimaadka ee cisbitaalka beledweyne ayaa sheegaya in caruuraha nafaqadaradu ay hayso ee laga keenayo dhulka miyiga ah ay toddobaadyadii ugu dambeysay aada u sarraysay waryaheenna jamaal caliyare ayaana warbixintan magaalada beledweyne nooga soo diray
howlwadeennada caafimaadka isbitaalka degmada beledweyne ayaa sheegay tobankii maalmood ee ugu dambeysay in isbitaalka la soo gaarsiiyey kow iyo soddon carruur ah oo ka yar shan sano oo ay haysa nafaqadaro nooca daran waxaana hadda bukaanjiif ahaan loogula tacaalayaa qaybta nafaqadarrida ee isbitaalka degmada beledweyne carruurtan nafaqadarada ay soo ridatay ayaa kasoo kala jeeda qoysaska xoolodhaqatada bariga beledweyne iyo beeraleyda koonfur galbeed ka xiga magaalada waana dad aan weli ka soo kaban abaartii laba kun toddobiyo toban iyadoo xilidayreedkiina dhaaftayna aysan wax roob ah helin taasoo keentay inaysan dalagyo u bixin xoolaha yar ee u harayna aysan nacfi lahayn waxaana roobab ku da'a deegaanadan ugu dambaysay roobabkii guga ee sannadkii lasoo dhaafay rooda xasan cilmi oo ka tirsan hay-adda wardi oo gacanta ku haysa qaybta nafaqadarrada lagula tacaalo isbitalka degmada beledweyne ayaa rediyo ergo u sheegtay in carruurta laga kala keenay tuulooyin fogfog oo koonfur iyo galbeed ka xiga magaalada beledweyne kuwaasoo aan lahayn adeegyo caafimaad dadka ayagoo meelo fogfog ka imaaday haddana daruufo ay iska jiraan ciyaalkii waqti hore ma keenaan markii ay xanuunsadaan muxua cunugiioo soo daalay soo tacbaanay oo meesha ugu dambeysa taagan ayay keenaan isbitaalka marka waxaan siinaa annaga tala bixin caafimaad waxaan ku baraarujinaa inay ilmaha markii ay xanuunsadaanbo si deg dega ay ku keenaan oo xarunta caafimaada ugu dhow si cunugi biri haddii meel oo dheer ou tago cunuga acyo uun soo kabsan karin ubax maxamed ogaal waxay toban habeen kula jirtaa gabar ay dhashay isbitaalka oo ay adeegiisu bilaash yihiin gabartaasi waa sannad iyo sagaal bilood jir waxayna dhakhaatiirtu u sheegeen inay haysan nafaqadarro oo ay ka daaweynayaan waxay rediyo erga u sheegtay in gabarteeda markii ay keenaysay isbitaalka nafta oo keliya ay ku jirtay ubax waxay sheegtay in gabarteedu wada bararsaneed markay keentayna dhakhaatiirta isbitaalka u sheegeen inay hayso nafaqadarro lana seexiyey oo weli ay jiefto ubax waxay ka timid tuulada helo buulo oo beledweyne ka xigtaa qiyaastii labaatan kilomitir dhinaca koofureed waxayna lix saacadood u soo lugaynaysay magaalada iyadoo xambaarsan ilmaha ka xanuunsan deegaanka ay ubax ka timid waa dhulbeereed iyada iyo odageyduse ma lahan beer waxayse ka xoogsan jireen beeraha dadka oo xilliyada la beero ay ka shaqaystaan roobabkii dayrta oo aan ka da'in halkaasna ayaase beero la tabcin waxayna taasi ku riday shaqo la-aan qoyskan waxaan isbitaalka keenay gabar la yiraha yaasmiin cali suubaan sanad sagaal bilood dhalantay jiri leysaan iga yeeshay caanaha cishaha iyo maqribkii cishaha iyo salaad subxeedka inta u dhexaysa tobamar camalan soo qaadanaa awal imise jara caanaha oo kuu heli jiro adiga markaa gurigaada joogo marna waa waaynaye marna waa helaye laad u baata toban koo beri waa iska waaynaya caanaha sokora u qasaay aabiyi sokoraysan keliyaxan sii jiri maxaa u sababa marka biyahaas keliya inaad siiso caanahan waaye ubax waa hooyo siddeed iyo labaatan sanno jir ah waxay leedahay uur sagaal bilood ah waxaana nafteeda ka muuqata tamar darro badan waxay sheegtay in hadda ilmaheedu u soo kabanayo doctor cabduqaadir geshiin axmed oo ah dhakhtarka carruurta ee ka howlgala isbitaalka beledweyne oo isagu baaritaanada carruurta ku sameeya ayaa sheegay in wakhtigan nafaqadarrada carruurta laga kala keenayo miyiga iyo tuulooyinka ay badan tahay arrintaas ayuu u sababeeyey roobabkii dayrta oo aan da-in ayaa keenay in xoolaha aysan daaq helin taasoo yaraysay nacfigay ka heli lahaayeen xoolodhaqatada sidoo kale beeralaydu aysan iyagana xilligan waxba goosan
sida ognahay nafaqadarrida qofka markaa hayso qaab nafaqa ayaa macnaha waxa lumaayo waxa lumaayo difaacii macnaha iyo nafaqadii loogu talagalay qofkan ayaa yar cunno dheelitiran ma haysiiyo marka sidaas darteed xaruntan waxaa la seexinaa waxa waaye sagaal iyo afarkonton iyo sagaal bilood wixii ka yar waxaana la siinaa waa caano marka horeeto xaaladda ugu horeyso caano ayaa lagu bilaabaa waxaa jiraayo marka nafaqadarrida keligeed ma sababto cudurro kalea la socdo oo sababiya nafaqadarridaas oo complicationaa jiro marka sidaas darteed cudurradaasna waa laga daaweeyaa waxaa u badan cudurrada neefmareenka ku dhaco kaleeto qaybta kore iyo qaybta hoosaba waa laga daaweeyaa nafaqadeena baalansi milkia la siiyaa macnaha baalansi food cunno isku dhelitiran oo markaas nafaqada dhankaas ka soo kabayso dhankii cudurradii la socday oo markaas waxyaalada gaarsiiyana cunuga kasoo waa laga soo kabaaya markaas sidaas ayuu asoo xaalad xasilan macnaha ku jiro ayaa la bixinayaa wax la aadinaya haddana qaybo kaleeto la yidhaha o t b waa outer beautic freedom program waa xarunta quudinta bannaanka ah waaye isbuuclo ayaa laga dhigaa marka isbuuclahaas waa lagu siinayaa raashiigu lahay sida malmalaadadoo kaleeto asiga oo miisaankiisa loogu dhufanayo isbuucaas markuu soo qaadayo wuu soo laabanaa isbuuca kaleeto sidaasa lagu wadaa kuwaan inta ah oo marka jiefana waxaa la siiyaa marka horeeto caana ayaa lagu bilaabaa cudurrada kaleeto oo jirana waa laga daaweynaya rooda xasan waxay raadiyaha ergow sheegtay in carruurtan nafaqadarada haysato ay kula tacaalayaan caano iyo buskud nafaqaysan oo ay hay-adda isbitaalka gacanta ku haysa ugu tala gashay annaka waa maanaj garaynaa geedlaanadii loogu tirigalaa loo raacaa nafaqadaradii waa ka daaweynaa wixii muxuu ahaay la ildarnaay cuduradii sidoo kaleeta waa ka daaweynaa ciyaalka complicationkana waa laga daaweeya waana la nafaqeeyaa oo waxaa la siiyaa caano loogu tirigalay muxuu ahaay sida f hundred f seventy five sidoo kale waxaa laga daaweeyaa cuduradii ay markaas la ildaran yihiin hadday jadeecad tahay oo complication ayadana la tahay nafaqdaradii sidoo kaleento hadday tahay safiir nimonia oo kaleento malaario ciyaal waxaa jiraan ayakane safiir anemia oo ayakane blood transfusion loo sameeyo dhiig lagu shubo already wax kasta waa u qabanaa waana nafaqaynaa waana daaweynaa maya may caano bes maaha waa la daaweeyaa ciyaalka maasha allah daaweynka ku haboon cudurka markaas hayo si fiicana looga daaweeyaa hadday dhiig shubitaa dhiigga waa lagu shubaa haddii complicationkan kareento cudurada ay la ildaran yihiin sida shubankii jadeecadii daawooyinkooda ayagana ku habboonaa la siiyaa si fiicana loo maanaj gareeyaa karteriyada loogu tirigalaa loo raacaa waxay roodo intaasi ku dartay in ilmaha markuu wax cuno ay maalintii ilaa toban goor siiyaan caano ilaa saddex goorna buskud nafaqaysan ayna ku wadaan tan iyo intaa heerkiisa nafaqadaro ilmahaasi uu caadi kugu soo noqonayo qaybta jiifinta nafaqadarrida carruurta deegaanada ugu badan ee laga kala keenayo ayuu ku sheegay deegaanada maxaas ilaa iyo matabaan sidoo kale dhinaca koonfur galbeed buuqa qable ceel cali matoor ceelka baar helo buulo samataro oo dhammaantood ah deegaano hoostaga gobolka hiiraan jamaal cali cabdi redio ergo baladweyne
daawooyin badana instructionka waa ku qoran yihiin marka waxaad arkaysaa daawooyin badan oo instructionkooda sheegaya neeftan haddii maanta la diro shan maalmood hilibkiisa lama cuni karo saddex maalmood ama afar afartan sideed saacadood caadihiisna lama cabi karo daawooyinka waa ku qoran yihiin dhakhaatiirtana way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii hadda la diray oo la yiri shan maalmood caadihiis lama cabi karo maaragtay ayaa maaragtay lasoo lifayaa iyagana waa cabayaan magaaladii baa la keenaya ummadii baana lagu subaynaya neefkii oo la yiri maaragtay jirin oo la og yahay oo daawo aan la isticmaal karin lagu diray hilibkiisii aan la cunin la yiri waa suuqa la keenaya oo la cunaya ummadii cuduradan la garan waayay hadda waddan ku batay horta taas ayaa maaragtay u sabab ah marka reer baadiyo waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxdiraan cudurada ay ka taxdiraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska asturaan dhakhaatiirta amarkooda ay qaataan oo neefkii la yidhaahdo hilibkiisa intaas yaa la cunin aan loo dhawaanin caadihiisa yaa la cabin intaasi yaa la cunin macnaha afartan sideed sacdood intii neefka intii daawada ay korkiisa ku jirto wey daawada inta ay korkiisa ay ku jirto caadihiisa yaan la cabin haddii kale daawadii baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakhaatiirta ilstratinkooda ayaan iyagana aan kula talin lahaa
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddaan aadnana hay-adda badbaadada carruurta ee sef the children ayaa waxa ay xeryahaas ka hirgelisay xarumo waxbarasho oo lagu taageero carruuraha iyagu waxbarashada ka hadhay ama waalidkood aysan iskuullada u dirin haddaba yuusuf geedi waa madaxa qaybta ilaalinta ee hay-adda sef the children ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waryaheena axmed nuur yogol ayaana wuxuu ka waraystay arrintan magaceyga waa yuusuf geedi waxaan u shaqeeyaa hay-adda save the children waxaa raba inaan ka hadla barnaamij a b e centers a b e waxaa waaye iskuulla save the children ee maamusha oo magaranaysa loogu tirigalay ilmaha iskuullada waqtiga ay aadi lahayn ka daaheen sifo magaranaysaa iyo ilmahan kale oo iskuullada caadiga aan tagin oo magaranaysaa mise fursaddii waalidkii uu ilmihii siinin marka iskuulladan ilmaha waxay ka caawisaa in cunugii uu helo wax ka jab class la dhaho kajab class waxaa waaye waktiga cunuga ka lumay oo marktiga waxbarashada daadiisii loogu tirigalay laguma geynin soo kajab class waxay ka caawini in cunugii si dhaqso leh uu magaranaysaa u kaafa gareeyo mise uu u barto waxyaabihii ka tageen waxay fursad u siini cunuga muddo kadib in iskuulladan caadiga transition waxaa laha loo samayn karo lagu wareejin karo sifa magaranaysaa waxbarashadiisa uu meesha hoosii wato oo magaranaysaa ilmihii oo markii hore ka tagay xagga waxbarashada waayo asaga markii iskuulla geynaa waa laga daayay inuu la qabsado oo waxbarashadiisa uu meesha kasii wato iskuulladan waxaa kaloo ilmaha ay ka badbaadini cunugii magaranaysaa fursaddii muqaadaraadka iyo shaqadii uu ku aadi lahaa iyo wixii laga badbaadini waayo hadda centers iskuulla waxaa jira waqtigaas uu diyaaraya wax bari karaan so waxyaaba badan ay ka caawisaa ilmaha marka yuusuf iskuuladan ma saddexda xero qaxooti ee dhadhaab bay ku yaalaan mise hal xero oo kale ku yaalaan marka saddexda xero ee iskuullada ku yaalase intay gaarahayaan
iskuullada waxay ku yaalaan dhammaan saddexda xara xagadheer ifo iyo dhagaxley way ku yaalaan dhammaan xagadheer waxaa ku taalaa saddex iskuul waxaa la kala dhahaa halgan jatobar gaduday ifo saddex iskuula ku taala liban unity iyo waaberi dhagaxleyna waxaa ku taalaa saddex iskuul badbaado horseed daryeel soo iskuullada hadda waa sagaal iskuul ay ku kala yeelaan saddexda xara marka maxay tahay hay-adda save the children ee sababta ay iskuulladan u asaastay doorintee leeg bayse ka qaadan karaan dhalinyarada ama markaasi da-dyarta aan xilliyadii ay yaraayeen aan ka faa'iidaysanayn in iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama gudaha soomaaliya markay joogeen in ay ka faa'iidaystaan mar kale
muhiimadda weyn ee saf iskuulladan u samaysa waxaa waaye waxaa jirta baahi ilmo badan oo waktigii loogu tiragalay in iskuul la geeya ayagoo yar ka baaqdeen sababa oo magaranaysa xagga waalidka ilmaha marka nafaas uma helin waktigii loogu tiragalay iskuul inay bilaabaan da-dii loogu tiragalay nafaas uma helin saf marka waxay aragtay in baahi ay jirto in iskuulla ilmahan magaranaysa waxbarashadooda kabi karo oo magaranaysa ilmihii ka dhigi kara ilma iskuulladii kale oo caadiga ilmaha ay dhiganayeen oo gaari karaan oo kajab class loo samayn karo transitional loo samayn karo in la helo waxaa kaloo jira fursado badan oo magaranaysaa xagga waxbarasho markii la dhahaa cunug walba oo waqtigii iskuulka loogu tirgal aan tagin oo ka daahay in jans loo siin karo hadda in iskuulladan safe ee same magaranaysaa ee maamusho inuu imaado uu wax barto haddana transition loo sameeyo iskuullada primariga caadiga oo la qabsado marka iskuulladan aada hirgeliseen ilaa meeqa ardayba xilligan wax ka barata guud ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo saddex xero ah
ilmaha way badan yihiin ilaa afar kun camal way gaarayaan soo faa'iidooyinka kale ilmaha ay ka helaan iskuulladan waxaa waxyaaba badan waxaa jirtaa sida buwaag oo kale oo ilmihii la siiya buwaagta akhriska oo la siiya kuwii wax qoraalka la siinaya waxyaabihii kaleoo gabdhaha ay u baahan yihiin oo ayagan iskuullada ay ka helayaan marka fursado badan ayuu siinaa iskuulka muddooyinkan dambe waxaad wadeen inaad sare u qaadayseen waxbarashada gabdhahaasi aad ka hadashay oo aad qalab ku caawinayseen marka qalabyadaasi aad siiseen maxaa ka mid a waxyaabo badan oo gabdhaha ay u baahan yihiin oo waxaa ka mid ah badanaa aan u raadino dhaqaalo sifa loogu soo gado sida waxyaabaha lagu akhristo waxyaabahan magaranaysaa oo sanitary badis oo gabdhaha ay u baahan yihiin oo magaranaysaa xagga nadaafadda dhiirigelin oo gabdhaha loo sameynayo in ayagan waxbarashadii ay ka qayb qaataan muddooyinkan dambe waxaa jiray arday fara badan oo markaasi ku noolaa xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo soomaaliya dib ugu laabanayay marka hay-adda sabda jilran ahaan ardaydan markay beri kamaalin ay dalkooda ku laabtaan iskuulladan aad hirgeliseen doori intee lag bay ka qaadan karaan inay waxbarashadooda gudaha ay sii wataan
badanaa horta ardayda meelaha ay ku laabanayaan waa meelo iskuulla ay ka jiraan so waxaa kula talinaynaa horta nin walba oo wadankiisa ku laabanaya in waxbarashadiis meesha uu ku dhaafin uu sii wato meesha uu joogo iskuulla way leedahay iskuullada inuu sii u tago in magaranaysaa iskuulla waxaa jiraan oo safe the children ee maamusho oo ka jiro meelaha qaar ilmo ay ku laabanayaan qaxootiga iskuulladaas inay tagaan iskuullada kale oo dowladdana inay tagaan qofkii waxbarashadiis inuusan ku joojinin xarada markuu ka tago
yuusuf muddooyinkan dambe waxaa jirtay sevthe jilran ahaan idinka iyo hayda t d hejo iyadana maamushaharada qaxootiga dhanka xuquuqda ilmaha in walaac fara badan aad ka muujinayseen in xerooyinka ay kusoo badanayaan ilmo da-yar oo markaasi isticmaalaya waxyaabaha muqaandaraadka ah marka arrintaasi bal ka waran maxaase u sababa in xilligan xerooyinka ay kusoo bataan caruurtan yaryarka ah da-dooda qaarkood ay toban sana xitaa ay ka yartaan
badanaa dhibaatada waxaa keena waalidka oo ilmihii ma garanaysaa meesha iskuul uu geen lahaa shaqa u diro cunuga markaa shaqa u dirta kabuu casayni hotel buu ka shaqayni dad buu biyo u dhaamini halii yar lacagta uu helo waa ilmo yar aqligiisii wuu yaryahay marka wuxuu samayni dadki kuwii asaga uu la socday waxay samaynayaanuu samayni halii yar lacagta uu helo wuxuu ku gadani muqaadaraad cunuga marka sidii buu wuxuu noqoni cunug muqaadaraadka isticmaalo oo waxbarashadan aadin marka haddii ilmihii waxbarasho la geeyo shaqa haddii ilmaha laga reebo waalidka ilmihii haddii magaranaysaa aada oga taxadaraan mudnaana ay siiyaan way ka badbaadin lahayn cunug inuu muqaadaraad uu ku dhaco ilmahaas ku sababatay muqaadaraadka sababaha keena waxaa ka mid ah shaqada ilmihii shaqadii loo dhaafay ilmihii kaba casaynaya bulshadii oo ilmihii meesha ay caawin lahaayeen ku shaqaysanayaan dhibaatooyinka ilmaha ku keenay muqaadaraadka kuwaasa ka mid ah marka idinkoo iskaashanaya hay-adda sevthe children iyo muxuu ahaa hay-adda t d h iyo weliba hay-adaha kalaab ka shaqeeya arrimahan ee ku saabsan muddooyinkan dambe da-yartan kusoo badanaysa xerooyinka ee muqaadaraadka isticmaalaya waxbarashadana ka tegaysa ma jiraan wacyigelin aad samayseen oo aad u samayseen waalidiinta iyo bulshada kale wacyigelin badanaa sameynay oo ku saabsan ka hortaga muqaadaraadka iyo ilmaha iskuulla geenaya iyo dhalinyarada iskuulka aan baranin oo magaranaysaa waxbarashada aadaan sevthe children hadda waxay qaban rabtaa football tournament football tournament waxaa la dhahaa ciyaaro oo magaranaysaa kubadda cagta iyo gabdhaha oo ayagana skipping rob loo sameyn doono games ah waxay bilaabanayaan adii bisha laha dhexdeeda tournamentiga marka waxaa loogu talagal in dhalinyarada dhammaan laisku keeno waa ilmaha eighteen sideed toban sana kuwa ka yar magaranaysaa wacyigelin loo sameeya dhibaatooyinka muqaadiraadka ay leedahay iyo ma garanaysaa shaqada ilmaha lagu shaqaysanaa dhibka ay leedahay iyo in ilmihii la geeya waxbarashada kaasi wuxuu ahaa yuusuf geedi oo ah madaxa waaxda ilaalinta ee hay-adda sef the children oo u warramayey waryaheena xeryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur yogol halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo
dadka reer guraagaay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragtay dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiinna marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badnayd oo ay dhammaanayaan markaad si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhegaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda fm ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkan haddaan aadno dhinacaasi magaalada muqdisho deegaanka garasbaaley oo ah duleedka magaalada muqdisho waxaa ku yaala xeryo barakac xerada weydow waxaa ku nool afar boqol iyo siddeetan qoys oo u badan dad naafa ah waxaa lasoo sheegayaa maalmihii ugu dambeeyey saddex carruurihii ay ugu dhinteen waxyaaba aan la xaqiijin raaxo maxamed abuukar waa hooyo ka mid ah dadkaas ay caruurtu ka dhinteen waxaana maalintii arbacada ahayd eena soo dhaaftay ka dhintay gabadh sideed jira khadka telefoonka ayay igu warantay
waa xanuunsad waa iga xanuunsati shuban iyo madagaa ku dhacay markaa shuban iyo madagta ay ku dhacay baayaa maarta ugu keentoma gabadhii naftooda ka baxday goormaa waxay cunto ugu dambaysay habeenkii iyo horta dadka aan daris oo soo qaadiyan usoo tusuugsadi wax isisiiyeen koo sooras ii keeni koo maarta kisbaaso ii keenti soo xabad rooska ii keenti waxaad ku aragtay markay dhimanaysay iyo calaamadaad ku aragtay ee ii sheeg galaangalasha maarta ay gashi galaangashi gadgadoomaysa oo galaangaleysi maalin arbacada ama iigi jalaadisa gabadhaas hadda reerku waxay cunaan ma haystaan wax ay cunaan ma haystaan daraskan ku noolahay daraska xabad rooti soorto alii keenaa alxamdulilah alshukuru rabalcaalamiin ya cab aabbihii caruurtu aaway xagee waa iga dhintay codka telefoonka oo xumaa dartiis ayaan waraysiga intii kale aynan u maqli karin intaa kadib waxaan la xiriiray cabdirasaaq cismaan oo ah guddoomiyaha xeradaas oo aan wax ka weydiinay bal duruufaha xerada ka jira iyo waxa uu ka og yahay xerada waxaa ka jiro dhibaato aada u baahan u baahsanaa ka jiro allah naga allah naga haayo dadkana waxay u badan yihiin dad oo waxba haysanin oo kasoo barakaca shabe- shabeellooyinka hoose waxa waaye dadaan oo dadka dad dalka oo muqdisho oo si fiican u aqaanin basana meel oo shaqo fiican una aqoonin meesha aa ku oo imaatana marka waa waa fahmi kartaa qofka haddina aqoonin sida naqo kasta waa dareemi kartaa walaal dadkan markii hore yaa wax siin jiray
gudoomiyihii hore degmada shalna iskamin la yidhaaha oo gudoomiyihii degmada ahaay aa waxa u keenay boqol iyo labaatan teendo oo qadar luqayriya niman la yidhaaha ka keenay goormay meesha degeen saddex bilooda degin marka dadku maxay u shaqaysan waayeen maxay ugu shaqo tegi waayeen magaalada dad oo hadda oo shabelle hoose ka imaado marka hore abaar dagaallo iyo wax badan kasoo barakacay oo oo nafayn maali ma geli kartaa qofkaas maali kartaa haddana naafe marka maxaa ka jira hadda xerada markaad adigu fiirisay cunno la-aan ka jirto waxaa ka jirto biyo la-aan waxaa ka jirto masquul la-aan iyo caafimaad darro caafimaad darro markaad leedahay maxaa ka wadaa meel iskugu imaaday dad baa ka xanuunsahayo dadaa ka dhimahayo kulunatan daa'iqatulmawt iyo inamaa tawafawna ujuurakum ilaahi qur-aankiisa ku yiri waa dareemi kartaa kullu shayn haalikum laawadi qur-aankiisa ilaahi ku yiri laakiin dadka hadday u dhintaa dandaro maxaa adiga dareemi kartaa walaalkay oo dad muslimiina ku dhex jiraan hadda maalmihii ugu dambeysay wax dadoo ku dhintay miyaa jira xeradaas
saddex saddex oo isku xirto aa lagu kalan saddex qof baa ku dhintay goormay dhinteen cunug yar maalintii maalintii taageerada qofa wiilaa ku dhintay oo da-yar oo dhalinyarada waxaa ku dhimatay gabar oo hadda hooyadeed aa la wareysayay waxaa ku dhima waxaa ku dhintay cunug yar oo sakiira oo saddex bilood jiro marka haddii hooyadiis oo naaska oo ka nuugayo haddii habartii wax cuni weyso naaska ma sii kartaa cunuga caano ma dhiiqa hooyadii way waalan tahay way xerxeran tahay hadda way joogtaa haddaa rabtiin xataa waa waa imaan kartiin waa nii geeyeynaa dadka dadka qodka duwaaba ku jiraaba waxaa tahay maxaa aha dadka dad badan oo dirsaalaha geras degmada geras baalley dadka ag degan oo dhan afar boqol iyo siddeetankan qof imisaa naafo ah waxaan naafo ka eh boqol iyo siddeetan ruux aa naafo ka eh marka qoysaskan dadku ka dhinteen ma kuwii naafada ahaaba naafadii agoonta iskugu jiraan dadka qaarna waa agoon qaarna waa naafo agoon agoon dad oo agoodood oo dhintay oo agoon eh oo masaakiin oo danyar xeeradu magaalada intay u jirtaa marka magaalada waxay u jirtaa adiga ilaa ilaa lix kilomitr camal u jirtaa marka maxaa yimaada gaadiid maxaa yimaada oo qofkii raba inuu magaalada tago ma tegi karaa gawaariyaa ka shaqaysa saddex saddex kuna dadkana wax islama haysto dadkana wax islama haysto oo wax dhiibima karo haye marka meesha gaariga loo raacayna dadka naafo ay u badan yihiin naafana inaan lugey karin waa dareemi kartaa iyo dad qof qaajoon toban tallaaba xataa qaadima karto qaaraa shubmaayo qaaraa xanuunsan oo caajis kaga xanuunsan oo xanuunka marka hore la imaaday dad badnaq waa walaalkii qaaliye meesha haddaa imaato ambo dad adigu xaggee ka soo barakacda aniga marko
marka maxaad ku haysatay marka gurigeyga hooygeygii oo hooyaday iyo aabbahay lacayanaa ku yiideen soomaa goormaad ka timi marka marka ani marka waxaa ka joogaa ilaa muddo shan biloode marka waa tii lagu heshiiyee nabaddu ka dhacday maxaad ugu noqon weyday gurigaagii hal iyo laba jeer marka dagaal kama dhicino dhowr maroo kusoo noqnoqdo walaal marka sii soco soo soco kuma jiri karno ilaa ay nabad ee waarta ee ka dhacdo inaa inaa meesheen iska joogna iska go-aansanaba iyaga jiwaanile caruur ay maxaa ka shaqaysaayo marka xaggee nolosha qoyska ka heshaa wallahi dadkaana lamid ah walaal qaali walaal horta meelaha suuq meesha shaqo duqaali xisaab
Thank you.
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko wax ka mida qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay ka soo baxaan afka gudihiisa dhibcadhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduuto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca ka soo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaayo marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco khandho badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonaa cunug aad tacbaan oo aan indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayaan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxayta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamool waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ah la siiyo qofkii halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hjadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas sadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga talaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteenna soomaaliyeed dhan la talaalo hal cunug haddii la talaalo cunuga kale uusan talaalin waxba ma talayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la talaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobada fiidnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeenii codka dhegaystaha waxaa isku soo dabariday foosiya cumar barre
kulanti wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka codka dhagaystaha oo ah barnaamij ay dhagaystayaasha idaacadda ergo kusoo gudbiyaan fikradahooda islamarkaana ay kaga hadlaan xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanadooda dhegaystayaasha ayaa nagala soo xiriira teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban teleefoonkan bilaashka ah ayaa dhegaystayaasha waxa ay fursad u heli karaan inay duubaan fariin cod ah iyo mid qoraal ah wax lacaga kama goosanayo haddaba dhegayste toddobaadkan waxaa nagala qaybgelaya barnaamijka dad naga soo kala wacay gobollada hiiraan sool iyo weliba banaadir haddii aan ku hormaro laba dhegayste oo inagala soo xiriiray gobolka hiiraan oo kala jooga magaalooyinka beledweyne iyo buulo burde ayaa ka hadlaya laba arrimood oo kale ah abaar ka jirta tuulooyin ka tirsan degmada beledweyne sida uu noo sheegayo dhegaystaha nala soo xiriiray halka kan kalena uu ka hadlayo lacagta shilin soomaaliga ah oo gebi ahaanba laga waayay degmada buulo burde waana kuwana anagoo ku horumarayno dhegaystaha naga soo wacay magaalada beledweyne
asalaamu calaykum waa bili aadan faarax oo asalaamu calaykum waa bili aadan faarax radio ergo waan idin salaamayaa salaan ka bacdi waxaan joogaa magaalada beledweyne gaar ahaan gobolka hiiraan ayaan idinka soo wacayaa waxaan idinka codsanay waxaan dadweynaha aan ka codsanayaa iyo hay-adda hay-adaha meel kasta ay ka howlgalaan in laga soo gaaro abaaro ba-an ayaa ka jira gobolka hiiraan waxa weeye abaarba-an ayaa ka jira gobolka hiiraan saas ay tahay ayaa waxaa noo sii dheeriya webigii oo dhanaan noqday biyihiisii oo la cabi waayey oo wax cabo aan la arkin oo dadkii shuban oo ku dhacay biyihii la cabay dad weyne badan ayaa shuban ayaa halkaas baadiyaha ayaan waxaan deganahay beledweyne u jirta meel u jirta shan iyo toban kilomitr u jirta ayaan joogaa assalaamu calaykum raadiyo ergo moyd salaama wariyaasha raadiyo ergo
bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa maxamed cabdi oo jooga degmada bulobursi gaar ee gobolka hiiraan degmada aan joogo wax shilin soomaaliya ah lagama qaato waxaa laga qaataa lacagta e c c da loo yaqaano degmada waxay waxaay degmada dhibaato weyn ka jirtaa lacagta oo aada usii yar oo maaragtay lacagta shilin soomaaliya oo la diiday oo e c c wax lagu kala gato wax shilin soomaaliya hadda soo laabtana ma leh marka ilaahayna waxaa ka baryayaa inuu shilin soomaaliga ina noo soo celiyo balse isku day dowladda waxaan ka codsanaynaa inay noo soo cusmayso lacag cusub si aan uga baxno e c c da sababtoo ah waxaan noqonay gobol maraykanka kamid ah hadiiba aan e c c isla wax ku isticmaaleyno lacagihii astaanimada qaranka lahayd ee kaashka ahay ama xooshkii socday intaba waa naga go-an yihiin codsigaas ayaan dhibanaynaa in codsi maaragtay lacag si degdega dowladda noogu soo saarto insha allah
waa tahay dhegaysta erga ayaad nagala socotaa waxaad naga dhegaysanaysaa mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban haddii aad joogto magaalooyinka waaweyn waxaad naga dhegaysan kartaa qaar ka mid a efemyada haddii aad adeega internetka heli kartana waxaad nagala socon kartaa barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergodot o r g baraha bulshada sida facebook iyo twitter-ka oo aad ka heli karto warbixinno qoraal iyo maqal isugu jira intaba haddaba iminkana kusoo dhowoow laba dhegayste oo naga soo wacay gobolka sool deegaano ka tirsan oo iyaguna ka hadlaya abaaro iyo biyo la-aan wax la xiriira magacaygu waa maxamed cabdulaahi cumar waxaan joogaa meel la yidhaahdo degmada wiwid ka xigta sideed iyo toban kilomitr xagga tuulo la yidhaahdo geeldheer waxaan u baahanahay riig inaloo taago xagga biyahaanu ka cabanaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
asalaamu calaykum raadiyo urko waa idin salaamay waa anigoo la yidhaahdo ismaaciil cumar aadan oo jooga degmada karin oo ka tirsan gobolka sool waxaan halkan ka sheegaya roobabkii deerta oo la filayay inay da-aan oo aan ka diin magaalada oo biyalo oo aan haysannahay xitaa wax udaamiya maamulmaalo kama shaqeeyaan dad kale waa degan dad kale waa degan yihiin marka xaaladaasaa ka jirta marka raadiyo ergo waa idin salaamaya waxaa doonayaa bal inaan xaalada bilaadno in si gaara lagu sheego degmada karin shareecada ka tirsan gobolka sool asalaamu calaykum
waa tahay dhegayste gabagabada barnaamijka ayaa lasoo gaaray dhegaystaha ugu dambeeya oo ah gabar nagala soo xiriirtay gobolka banaadir ayaa ka hadlaysa in la iska daayo colaadda islamarkaana dadku ay barwaaq iyo bashbash ku wada noolaadaan asalaamu calaykum raadio orgo iyo khasaare xeed joogta magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada ubax waxaan leeyahay colaadda hala joogto nabada barwaaqo bashbash u noolaada waa in salaam radio orgo
guud ahaana intaa haynoo jooga barnaamijka codka dhegaystaha inta aynu mar kale kulmi doonno waa aniguo fawsiye ah oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeenii beeraha waris maxamed ayaa isku soo dubariday
wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka beeraha oo maanta aynu kusoo qaadanayno dalagyo ka khasaaray beeraleyda gobolka nugaal kadib markii uu baaqday roobkii dayrta iyo sidoo kale qodobkii talada khabiirka barnaamijka waxaa kula socodsiinaysa maanta anigoo ah welis maxamed beeraleyda cuntada beerta ee deegaano ka tirsan garoowe oo gobolka nugaal ah ayaa ku hungoobay dalagyadii ay sugayeen inay usoo dhashaan xilligii roobka dayrta oo baaqday darteed afar iyo toddobaatan beerood uu ku fadhiyay dhul shan iyo labaatan egtar ah ayay bishii agoosto ku rideen dalagyo isugu jira digir galley iyo haruur haddaba sida dalagyadaasi ay uga khasaareen iyo waxyeelada soo gaartay beeraleydaasi waxaan ka wareysanay xasan yuusuf kaarsho oo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda ee nugaal waxaana wareystay waryaha raadiyo ergo ee magaalada garoowe cabdiraxmaan maxamed xaaji horta intii dhowaanahayd oo dadku uu raashinka ka waashay raashinka dhacay baan sheegay dibadaha laga keeno waxaa lagu talagalay in raashin aynu leenahay inagu beerano sida haruurka galleyda digirta taasaa lagu talagalay laakiin hadda muddo laba sano laga joogo waxaanu ku talagalnay nugaal inay noqoto cunto keliya dadka hadda beertaan aynu dhex fannino day waxaa geedmirood ku yaal geedmiroodkaas koortii maaragtay roobkii la waayey oo la waayey ilaa waa la beeri waxaa lagu beeri lahaa cuntadii ayaa maaragtay geedmiroodkaa la iska beertay marka raashinka waa lagu talagalay waa lagu talagalay in dhoweyto oo waxaa lagu talagalay in maaragtay aan meel kale raashin uga iman anigu horta bishaan aynu ku jirro sanadka bilowgiis janawari kowdeedii baa waxaa lay qaaday siminaar meesha la yidhaahdo balcad siminaarkaas wuxuu ku saabsanaa keliya dowlad goboleed kasta inay cuntadeeda la soo baxdo intaasu ahaa moogtahay dowlad goboleed kasta raashin marka anigu maalinta intaan ka imi oo ka damaysay waxaan ku dadaalayay in aan raashin la beero sida aad maaragtay sidii cunto loo heli lahaa nasiib daro dee waxaa naga dheexday roobkii laakiin gugii waxaa jiray dadaallo aad samayseen oo beeralaydu ilaa qiyaastii lixdameeyo beerood ayaa lagu talagalay oo wuxuun beera cuntada ah laga sameeyey arrintaas iyada bal nooga waran maasha allah arrintaas way jirtay saasoo kale roobku wou yaraa ama roob saasi ma di'in laakiin xoogaa aan badnayn xoogaagaas weli waa lagu ladan yahay oo raashinkii dad badan baa cuni jiray anigaan kula hadlaya hadda weli waa ii yaal raashinkii aan waagaa goostay oo isagaan cuna habeenkii maasha allah marka kaasu waa jiray lixdankaa beerood ilaa soddon beerood inku dhow ama afartan beerood baa laga goostay raashin
marka roobka iyo baa loo adeegsa baa laga faa'iidaystay iyo dabcan iyo biyaha kale ee maaragtay dabcan soolarka iyo waxyaabaha la midka
roobka horta badan in roobka lagu beerto baa cuntadu fiican tahay raashinkaan la beeranayo hadda meeshaan aynu fadhino labiyo labaatanaad baa la yidhaahdaa meel hadda inoo jirdha dhowr kilomitir ilaa cabdi baa iga badiyay ilaa shan kilomitir waa tahay oo kor ah ilaa meesha u hooseysa cabdullaahi ka hooseysa raashin baa lagu beeraa goortii dhulka biyo yimaadaan uu doogsado raashin keliya baa lagu beera wax kale laguma beero beerta cabdullaahi iyo beertan cabdulqaadir baa ka jirta wax maaragtay waxyaalo kale lagu beero marka waxayna ku fiican tahay shaygii la gesho wax kastoo cunto oo lagu abuuro maasha allah waxay noqonayaan waxaa la aragoo la maqal dayrta tan diyaargarowgu ma ka ballaarnaa sidii gugii hore waa ka ballaaraayo waxaa jirtay qolo la yidhaahdo kaalo hay-ad la yidhaahdo kaalo oo maaragtay garoowe degan baa waxay noogu deeqeen shan iyo labaatan higtar shan iyo labaatan higtar in cunto lagu beero ama bar lagu beero shan iyo labaatankii higtar waa la jebiyey shan iyo labaatankii higtar waa la beeray laakiin haddii roob baa loogu tagiro bar roob ma soo dhaadhin imise beerood bay u qaybsanayeen shan iyo labaatanka higtar shan iyo labaatanka higtar waxay noqdeen toddobaatan iyo waan ka dhignay afar beerood meelaha ay ku kala yaalaan waa xagee waa jibagalle iyo halkaan aynu hadda fadhino waa isla jibagalle meel kale kuma yaali intaas wey watay waxyaabaha la rabay in la beero roobka la rabay in looga faa'iidaysto maxay ka koobnaayeen waxay ka koobnaayeen cuntada raashinka waxaa u badnaa haruur halkan moogtahay haruurkay aad ugu fiican tahay ama haruur ama misego waxa qof waliba ama moordi qof basiba u yaqaan iyo galley iyo digir intaas iyo qari
waxay iga warantaa goorme la jebiyey diyaargarowgu goormuu bilowday wuxuu bilowday xilligii roobka la filaayey oo waxaa la filaayey in ay dayri da'do xilligii dayrta inay da'do marka xilligaas baa loogu talagalay ka hor intaan dayrtu di'in in la beero kabacdina roobku ku qabto dabadeedna ay soo bax xataa raashinkii waa ku jiraa oo waa lagu guray laakiin haddee
ma inoo sheegi karaysaa qaabkay u kala soconaayeen imisa galley ahayd imisa haruur ahayd imisa digir ahayd dabcan dhinacyadaasoo kale haddaynu ka eego ma kala sooc soconayn horta sidii runtii oo beerna lama odhan beertan waa galley tan waa haruur tan waa digir lama odhan waa qof walbaba raashin baa lagaa rabaa baa layiri marka qof waliba horta ba- ah, badarka ama misigada baa u badan laakiin galleydu way badna- way saa uma badnayn sababtoo ah galleydu biyay rabtaa hadhow hortay soo baxdo kabacdi biyay kaa doonaysa marka haruurka bahalka haruurka laakiin bari hadday taabato biyo dambe kaama rabo iyo digirtu labadaas biyo dambe kaama rabaan dhaqaale noocee abaa baa maaragtay beeralaydu ka helaan cuntada see wax soo saarkaasi beeralayda u caawiyaa dhinaca dhaqaalaha haddii lama xisaabi karo mar haddii ay siday tahay ay u baxdo waxaa laga helaa cuntada ka sokow oo beeralaydu ilaa kayd bay dhigtaan oo cuntay dhigtaan nin waliba oo wax raashinkaas u baxo laakiin hadde waa la iibsanayaa oo suuqaad geynaysa oo eh, k- kiishka ama xogaaga maarata kiishka haruurka ah waxaad siisanaysaa konton dollar markay u yar tahay dadkuna waa jecelya sida runtiya oo hektarkiiba marka intee kiish oo kale ayaa kasoo bixi kara marka la qiyaaso haddii beeralaydu ay yaqaanaan galleyda toddobaatan kiintaal haruurkuna waa kasii badan yahay ilaa boqol kiintaal kiintaal waa laba boqol oo kiish wata een, marka beeralaydu diyaar garowga ay bilaabeen oo loo jabiyey dhulka waa bishee sideedaad sagaalaad xilligadaas xilliga haa wata beeralaydu sanadka maxay filayeen marka bal haddaad si guud u qiyaastay dhinaca cuntada sanadkan waxaan filaynay in intay ka badato bu- eh, maaragtay nugaal raashinka ka soo baxa intuu ka bato in aanu meelaha kale u u iibgeyno taasaan filaynay sida runtii caqabadaha marka caqabadaha caqabadaha een hadda jiraahay maxay yihiin oo beeralayda haysta oo dhinaca cuntada markaan ka eegno wallaahi caqabad kale anu garan waayo roob la-aanta weeye dhulkii waxaa lagu naan ay maaragtay imtixaan ku noqday abaar abaar joogta ah oo aan ka- ilaa abaartii la odhan jiray sima oo soomaaliya oo dhan ka dhacday hadda maanta maaha maaha maaha nugaal keliya ama maaha soomaaliya keliya waxaan leeyahay puntland keliya soomaaliya oo dhan bay ka dhacday hadda geelashii halka ka tegey cayna baa lagu sheegay Ma- waxna kuma haystaan baa maanta laylaha marka waa abaar baa jirta oo joogta ah marka taasaa dhibta keenaysa caqabaduna ta ugu xumanina waa taa een dhulkan hadda marka la jabiyey oo diyaarsan maxaa hadda qorshiisu yahay ma wax la doonayaa in een, roobka google la sugo mise qorshe kale ayay beeralaydu u samaysteen wallaahi horta biyo la-aan baa biyuhu waa yar yihiin qofkii maaragtay isagu haysta riig waxaa laga baqaa dhulkii uu diyaarsado abuuray inuu biyo ku shubo dabadeedna wax uga soo baxaan waa dhici kartaa ma ogtahay marka laakiin dhu- dadkii aan biyaha haysan sidaydoo kale waxaan sugaynaa raxmad ilaahay
qaybta labaad ee barnaamijka beeraha haddii aynu eegnana iyada oo mar dhow la filayo in beeralayda soomaaliyeed ay goostaan beerihii ay abuurteen ama tacbadeen xilligii uu curtay waqti roobaadkii dayrta ee oktoobar ayaa xubinta khabiirka ee barnaamijka tacab waxaan ku soo qaadanaynaa maanta waxyaabaha ay tahay in ay beeralayda soomaalidu ay sameeyaan si ay u ogaadaan qiimaha ay dalagyadu ka marayaan suuqa inta aysanba beeralaydu dalagyadooda suuq geynin waxaan wax ka weydiinay aamine cismaan oo ka tirsan hay-adda beeralayda soomaaliyeed ee saaj loo soo gaabiyo marka suuqa loo laga soo loo- loo soo wada akaan leenaha suuqa marka loo soo wado waxyaabo badan oo saameeyaa jiro waxyaabaha ugu horeeya saameeya waxay tahay qofka waxa suuqa geysanaya horta ma haysan karaa gaadiidkii wax ku suuq geyn lahaa hadduu gaadiidkii haysto waa waa way fiican tahay waa macquul haddana waxaa meesha ku jiro caqabad ah haddana wadooyinkii qof tuulo fog jooga laga yaabaa gaari inuun u geli karin inuu dameer kusoo qaado hooyadii ama madaxeeda kusoo qaado wadooyinkii inay jajaban yihiin waa naqaanaa qudaarta dadka soo saaro babaya soo qaadaysa saxaarada kusoo shubee wadadii jagjagtii babayga waa kaa baaba'aa yaanyadu waxaa laga yaabaa inay daadato yacni caqabo badana iska jiro dadka qaar wadooyinka roobabaa ka jiro oo wax soo saarkooda qaar marka qaar waxay iskaga dhaafaan roobabka daraadood roobaa wadadii da-ay yani suuqa inuu geysan waayo hooyo yaanyo soo saarta ama qudaar soo saarta ay sidii ku dayacmato ama galley soo saarto ma- inay ka- iska keedisid oo markaas lacagta u baahan ay ku khasbanaato oo meel kaleetood ay iska dhigto yacni si guud markii loo fiiriyo wa- waxaa saameynaya wadooyinkii iyo baabuurtii iyo qalabkii waxay isticmaali lahayn waxyaabaha saameynta kuleh ay ka mid tahay keedintoodii marka hore se wax u keedinayaan oo hab fiican ahaynin caqabaday ku leedahay waxaa intaas dheer waana qaanaan marka wax la keedinayo waxyaabo kala duwanaa kusoo qaadnaa keedin marka wax keedsanayaan waxaa badan isticmaal tusaale galleyda oo kaletood iyo masagada iyo waxaas waa ka badbaadnaa iyo sisinta iyo maxaa la dhahaa, xabuubta inta badan loorar lagu shubaa loorarkaas lagu soo qaadaa iyada naftirkooda lu- loor iska jeexana arkay marka xamaal la raraayo lagu rida meel la daabanayo wax badanaa la arkaa laakiin wax ugu weyn oo dhibaatada dadka haysta waxaa waa qudaarti qudaarta yaanya waxaa lagu soo ridaa yaanyadii tanagyaa lagu soo shubaa ama saxaarado babaayga saxaaradaa lagu soo shubaayaa fuustooyin la gooyey maxaa la dhahaa lagu soo shubaa qaarkood qaar saxaarada caag oo alwaax oo dhisana lagu shubaa yacni hab ku habboon ma ahan inuu waddo dheer oo soo galo tusaale qofkii me- meel fog ka keenaayo ama suuqiisa xamar yahay oo shabeellaha hoose meesha ugu shisheeso ka keenaayo oo suuqiisa xamar yahay way dhib badan tahay ama ka keenaayo dhulkan dhankan kale oo shabeellaha dhexe inta badan labada gobol oo meel wax nooga soo galaan waa marka hadda muqdisho la joogo way dhib badan tahay inuu ku keeno so waa ka jajabaysaa waa ka burburaysaa macnaa hab ku habboon oo fiican dad oo lasoo nadiifiyo oo lasoo qaabeeyo oo wax ku habboon ama caag ama wax loo sameeyo bokisyo lagu xiro ama funinjeero adduunka sida casriga hadda wax loo loo qaado waxaa waaye wixii qudaar iyo halaabaayo kaleetood waxaa lagu ridaa een, geed fuljeerar baabuur wato oo dhisan qudaarta lagu soo qaado iyadoo nadiif ah cagaarkoo kaleetood koostadii iyo begelkii ansalaatada lasoo nadiifiyo lasoo dhaqo lasoo diyaariyo iyagoo nadiif oo diyaarsan oo baca ku xiran lasoo qaado beertii laga soo qaado suuqa la keeno hadhow qiimihiisina ay qiimo fiican oo ka- kii hore ka fiican oo kuu goynaya khasaaro badan oo waddada kala kulmi lahayd iyo jugjugtii iyo dhibaatooyinka ugu dhici lahaay oo dhan waa ka badbaadaysa marka si guud marka ka hadlayno suuqgeynta waxaa waaye waxyaabaha ugu dhibka badan ee dadka ay la kulmaan marka u nimaano suuqa warbixinta suuqa dadka beeraleyda ku heli karaan sida caadiga ah, hadda xaaladda la joogo dadka beeraleyda iyaga dhexdooda is wareysto yani marka hore waxay go-aan ku gaaraan wax ay beerayaan suuqgeynta marka laga hadlaayo ee suuqa informationka ama warbixinta suuqa laga helaayo waxaa la rabaa marka hore qofka beerle inuu inuu raadiyo intuuna wax beeran ka hor maxaa yeelay qofka hadduu rabo nyaanyo inuu iska hadduu iska beerto mushkiladay noqonaysaa ee asoon ka warhayni suuqa waxay dhici doon siduu beerleyda waxay sameeyaan xilliga gugoo kaleetood haddii laga baxo oo intaan la gelin guga jilaalka qaleelka jiro waxay ogyihiin nyaanyada waa qaalowdaa waxay sameynayaan xilligaasba okay xilligaasay tiya waxa sameynaynaa waxaa beeraynaa nyaanyo inta badan beerle nyaanyo ay beerayaan nyaanyada markay wada beeraan dadka beerley dhan waa isla beeraan suuqiyaa la wada keenaa haddana waa isla wada dhece waa isla wada jabe qofka beerleyda waa ku- waa i keedsama ma dhihi karo meel ma dhigan karo wuxuu ku qasbaya inuu gado lagu wada khasaaro laakiin haddii qofka beerleyda ah wax beeraayo oo information ama yani warbixin fiican suuqa ka haysto oo ogyahay xilligan xilliga dadka nyaanyada beeranayeen inuu yahay ama xilligan xilligi yani nyaanyada la ba- la wada beertay asi waxaa la rabaa inuu ka fakaro wax kaloo badiil ah oo suuq ka warhayo dha bocor soo yahay suuq bocor soo ku yahay intaasna waxaa noogu dhan barnaamijka tacab oo toddobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah waris maxamed dhegaystee haddii aad jeclaan lahayd in aad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad tahay beeraley oo aad jeclaan lahayd in talo lagaa siiyo habka beerashada iyo waxyaabo kale oo beertaada la xiriira waxaad codkaaga noogu reebi kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban dib ayaynu kuu soo wici doonaa barnaamijka tacabna intaas aynoo joogo
intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan